dhegaystayaal haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wacitaanka iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan doodo badan ayaa ka jira arrimaha la xidhiidha tayada caafimaadka ee deegaanada soomaalidu degto haba kala wanaagsanaadeeneh haddana waxaad marar kala duwan la kulmaysaa bukaan badan oo adeeg caafimaad u raadsanaya waddamada dibadda inkasta oo adeegga caafimaad ee dalku laga yaabo in uu iska liito haddana waxaynu barbar dhigaynaa in qaar ka mida dadka ku nool waddamada horumaray ay laftoodu goobo kale u raadsadaan adeegga caafimaadka xataa iyada oo ay dhisan yihiin kuwa dalkoodu haddaba toddobaadkan waxaynu barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ku lafa guri doonaa maxay yihiin waxyaabaha bukaanka ku riixa inay u hanqaltaagaan goob kale ma tayadaa saldhig u ah ma xirfad caafimaad oo sarraysa ayay raadinayaan mise waxay ku go'aan qaataan hadba goobaha caafimaad ee loo ammaano su'aalahaas iyo qaar kale oo badan waxaa ka jawaabaya injineer maxamuud jaamac xaamuud oo la talinta iyo taakulaynta bukaanka ka yimaada waddamada islaamka u qaabilsan xarunta meyo clinic ee ku taalla minnesota xarunta meyo clinic oo sanadkan boqol iyo konton sano jirsatay waxay ka mid tahay goobaha caalamka ugu ballaadhan dhinaca bixinta adeegyada caafimaadka waxayna sanadkii ay qaabishaa in ka badan hal milyan oo qof oo isaga kala yimaada guud ahaan caalamka dadkaas oo u badan kuwa lacagta haysta haddaba inta barnaamijkeenani uu socdo qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su-aalo weydiinaya waxaan jeclaa marka ugu horreysa inaan ku weydiiyo bal sawir naga sii horta goobtan caafimaad ee aad ka shaqaysid aad sawir kooban naga siisid marka hore horta ismail waa salaamad tahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu iyo wixiina dhegeysanayaba halkan aan joogo waxaa la yidhahdaa dhakhtar weyn weeyaano mayo clinic baa la yidhaahdaa mayo clinic wuxuu specialties badan buu ka shaqeeyaa ta labaad waxa weeyaan waa meel tacliimna laga barto researchna lagu sameeyo ta labaadna danna lagu daweeyo marka waana foundation mayo clinic foundation boqol iyo konton sano buu jirsaday sanadkan boqol iyo kontonkaa sano sumcadooda ay dhisanayeen waxay kaga horeeyaan meelaha kalena waxa hadda ay obama care ay ay ay ay infisas garaynayeen oo ah in ninkii qof kasta wax kasta electronica loo geliyo ba iyagu waa horegeliyeen labaatan sano ka hor oo iyagoo la kaashanaya i b m meeshatan magaalada aanu joogno i b m combyuuterada ugu dheereeya bay sameeyaan fastest computer adduunka o dhan marka meeshatan lagu sameeya iyagii baa markaa u sameeyey computer live ku ah oo wixii baahidoodii oo dhan daboolaya sidaas ilaeg boqol iyo kontonkii sanadood dadkii arkayeen oo dhan combyuterkaasay gelinayaan combyuterkii markaa waa la weydiinayaa qofkii war qofka caynkaas oo kale ah oo sidaas ka cabanaya hore may noo soo maray markaa taasina markiiba waxay siinaysaa khibrad dheeraada oo hadduu dawoobay maxaynu ku daweynay dawooyinkoe baanu siinay dawadiina waga soo baxaysaa taas markaas aawadeed bay maxay tahay hadda ay la taliyaal u ahaayeen obama care markii la sameynayay oo washington looga yeedhay iyagana haddana adduunkao dhan baa looga yimaadaa waxaa loo bixiyey second opinion inc micnihii qofkii meel kale oo wadanka gudihiisa maraykanka gudihiisa ay u badan yihin dadka laga keeno wax wax la garan waayo cudurkiisa inuu meesha u yimaado ay tahay halka xiliyo badan baa usoo joogtay xilligii dawladdii hore kacaanku ay shaqaynaysay dabcan way aragnimo badan baad u lahayd markaad eegtid waxaa jira inta badan deegaanada kala duwan haddaad eegtid soomaalidu degto cusbitaallo ama goobo caafimaad baa ka dhisan laakiin waxaad moodaa inay maqan tahay lahaanshihii bal waayo aragnimadaada marka hore dad sawir naga siisid
wallahi wa waa sidaad sheegaysay horta waxyaalo badan oo ay ku wanaagsanaadeen kacaankiina waa jira waxyaalo badan oo ay markii ay dhibtii dhacdayna la ogaaday inay ku xumaayeenna waa jirta waxyaalo badan oo hadda burburkiina ka soo baxay oo ninkasi degaan intuu tegey isyiri iyagu wax qabsadana taasina positive bay ahayd laakiin tii hore waxa weeyaan aasaaska caafimaadka oo dhan ba horta meel kasta waa jiray ha lagu kala wanaagsanaado rijanada iyo magaalooyinka laakiin aasaas baa jiray aasaaskii markuu baaba-ay dhibaato badan baa timi tii kacaanku markuu jiray dadka waa dadka danyarta ah ba horta adeega ugu badan loo samayn jiray markii kacaankii meesha ka baxayo oo tii waxaa dhacday dabaqadaha samaysmay dadna beerkay dhulka ku hayaan oo iskuuladii bilaashka ahaa caafimaadkii bilaashka ahaa wixii oo dhan way waayeen laakiin daruuriga waxa weeyaan waxaa la ogaaday meelo dhalan oo dhibaatooyin ka dhacay oo iskuullo iyo dhaktare ka jireen oo la oo la bilaqaystay maxaa loo bilaqaystay because dadku ma arag inay iyagu leeyihiin marka waxa weeyaan sidee baa loo samayn karaa labadii dhinac midba waxbuu ku wanaagsanaaye sidee baa loo samayn karaa adeeg dadkiina iyagu ay ku leeyihiin oo investment ku gashadaan ama ama muruqoodii ku gashadaan ama lacagtoodii ku gashadaan oo hadhowto ilaashadaan waan gartay oo waara waan gartay taas dhibaatada weeyaan wax waaraya oo sii jiraya dadkuunbaa samayn kara Een, dabcan si faahfaahsan baynu ku geli doonaa een, dhegeystayaal kala duwan oo daafaha caalamka ku sugan ayaa khadadka telefoonada ku jira xilligan haddaan dalka ingiriiska ka bilaabo dal- magacaagadoo ku bilaabaya iyo faallo ama su-aashaad qabtid magacaygu waa mustafa cali wadaad waxaan joogaa magaalada london runtii waxaan waan dhegeysanayay barnaamijka waxaan jeclaa inaan kelmad ka idhaahdo arrintan caafimaadka anigu degaan ahaan marka aan dalkii ku dhowday inta badan magaalada burco oo aan halkaa aan ku dhashay ah iyo deegaanada ku eegaaran waxaan runtii arkay caafimaadku inuu xilliyadii kala jaadka ahaa uu marxalado kala duwan soo maray imikadanna runtii sida meelaha baadiyaha oo kale uu aada u hooseeyo marka la barbar dhigo caasimadda hargeysa laakiin guud ahaanba somaliland deegaanka markaad eegto dadku xitaa caafimaadka hadduu qaar ka yimaado aamin darha laga qabaa inta badan waxaa la jecelyay in dabadaha la tago waxaanad arkaysaa runtii in aanay jirin siyaasad ku wajahan sidii dalka kalsoonidiisa caafimaadka iyo barnaamij loogu talagalay oo siyaasadeed loo diyaariyo oo dadku aanay u baahanin inay qurbaha ama dibadda u tagaan inay caafimaad ka helaan marka waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka weydiiyo sidii barnaamijka caynkaas oo kale uu deegaanada soomaalida kale uuga hirgeli lahaa ama geeska africaba dhibta ugu weyn waxa weeyaan qofka ca- caafimaadka sida loo arko iyo sida loo gudbiyo oo dadkii u baahnaa xidhiidhka ka dhexeeya patientka iyo dhakhtarka bay bay ku kala duwan yihiin waddankeenna waxa weeyaan waxa la yidhaha top down iyo waddanada carabta oo dhan dhakhtarku isagunba wax kuu sheegaya wixii uu kuu sheegayana dee waxaad adigu khibrad u leedahay oo ama aad su-aal ka weydiin kartid oo iska dif- ka difaaci kartid male wakti kuma siinayo inaad maxay tahay eh, kula doodid halakan waxaad arkaysaa inay arkaan inuu ninka xanuunsanaya isagu lacagta horta keenay halkan lacag baa lagu xisaabtama soomaaliya dee taasina ina waa jirta in lagu xisaabtamo laakiin dadka danyarta aynu ka hadlaynaa mid awo- ma awoodi karaan inay lacag iska bixiyaan caafimaadka laakiin halka marka waxa l- qofkii loo adeegaya waa qofkii lacagta keenaya talabaad system bay sameeyeen iyagoo wada tashi oo dhakhtar baad u imanaysaa oo wax intaa adigoo wax ka cabanaya eh, hadda anigu haddaan example iska kaa siiyo waxaan ku leeyahay waxyaalaha la yaabaysa waxa weeyaan aniga wejigaygaba jidhkayga intiisa kale ka madoobaanaya oo madow baa soo geliya markaasaan dhakhtar dermatology baan utagay kuwa jidhka ah qofkii su-aal buu igu wareeriyey su-aalihii oo dhan inaan inaan inaan allergic waxa u ahay wixii markay garan weyday bay tiri wallahi waxa adiga ku haya ma garanayo han la soo tashado nin iga khabiirsan oo meesha jooga intii ay weydiis ay weydiisay iyo su-aalaha aan ugu jawaabay bay u sheegtay ninkii intuu iisoo galay buu inta saa eegay buu yidhi maxaad saacad u sidan weyday hadda meel laga filayo ma hayno saacadda gorsani wallahi saacaddu jidhkayga xasaasiyad bay u leedahay oo eh, eh, eh, saacad ma qaato markaasuu yidhi wejigaaga saa ukayaalaha aad sidatid muraayadda aad sidatid waxay ka samaysan tahay zig taasaa xasaasiyad kuu samaynaysa qofkaasi hadday maalintii markay tiraahdo waxay doona ii sheegi karti laakiin hadday la soo tasho ninkaa dee ma hesheen dhibtayda innaguna qofku odhanaya waxaa ma garanayo dhakhtar soomaaliya jooga ama dh- waddanka carabta jooga oo ku odhanaya waxaa ma garanayo ma jiro taasina isaga qura kama imanayse mujtamacii bay ka imanaysaa nin hadduu yidhaahdo waxaa ma garanayo suuqaa loo gelinaya warkaas waxba ma yaqaano marka isna cidna uma tegayso waan gartay marka labada jihoba dhibaatadu way jirtaa waan gartay n dhegeyste kale haddaan gudbo oo isna norway n khadka telefoonkaga jira n magacaag adoo ku bilaabaya iyo n bal faalladaada iyo su-aashaada
bismillaah magacaygu waxa weeye yaasiin yuusuf baryahan dambe sida hore looga dhawaajiyey caafimaadkii waxa uu inta badan gelayaa gacanta dadka dadweynaha ama brevet buu noqonayaa oo caafimaadkii dawladdu gacanta ku haysay waa uu meesha kasii baxay haddii uu jirana maaha mid awood fara badan leh marka arrintaasi waxay sababtay in xataa dad hadda ganacsato ahi inta ay dhakhaatiir dibadda ka keenaan iyagoo ay cisbitaalla iska furtaan deetana uu noqdo wax iyagu ka ganacsadaan oo ay ka baayac mushtareeyaan marka khabiirka waxaan weydiin lahaa waxa weeye dhakhaatiirtan aan la hubinin iyo caafimaadkan dad ganacsata oon aqoonsi caafimaadba lahayn iyagu inay ka macaashaan doonaya gacanta u galay bulshadii iyo dadkii shacabka ee masaakiinta ahaa marka waxyaabaha sidoo kale saameynta ay ku yeelan karto bulshadeena baan yaasiinaan yarweyn waan gartay su-aasha haddaan kuusoo koob waxa weeye n ganacsato ama dad buu sheegay isagu suu hadalka u dhigay dad dhaqaale badan ka raadinayo unba inta badan ay umuuqataa in uu caafimaadka gacanta u galay marka taasi miyaanay bulshadii danyar tahayd qaali kaga sii dhigeen ama inay awoodi waayaan inay goobo caafimaad tagaan maya maya horta dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan maaha qura intaas ninkii norway ka hadlayay ishuu ka tuuray waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan baalkii baacmushtari buu galay horta baacmushtarigiina control iyo dad inay waxa kan la qabanayo ama dawooyinka la keeno dawooyinkii maaha kuwii kuwa dhacaa la keenaa dadkii baacmushtarigii markaa dantii individualka lagama shaqaynayo kii dhakhtarkii dawada qorayay dawadii farmasigiina isagay ahle waan gartay marka marka labadii da- labadii dhinac isagunba kaa faa'iidaya ma fahantay Mm.
dawlad jirta oo markaas eh, ilaalinaysana guud ahaan eh, inay dawada tani dawo wanaagsan tahay inuu dhakhtarkani dhakhtar eh, cilmigan soo bartay uu yahay ma jirto taasaa markaa waxay kalifaysaa qofkii inay eh, tiqadii lagu qabay dhakhtarka aan lagu qabinoo oo dadkii meelaha kale u doontaan etoobiya ama tagaan ama tagaan hadda waa eh, meel- meelaha ugu badan oo la tago dee waxa weeyaan eh, even dhakhtaro lagu sheego inay inay boram ee dhakhtaro wanaagsan joogaan dhakhtarri dadkii waa loo kala sheegaya dadkii waa dadkii markaa waxay raacayaan hadba meeshii dee loo sheego dee soomaalidana waa oral society oo accountability even or waxaasaa wanaagsan baa laleeyahay laakiin qof inuu xaqiijin karaa waxaas inuu wax wanaagsan yahay ama dhakhtar wanaagsan yahay ama ma jiro waan gartay marka waxa weeyaan dadkii wixii ilaalin lahaa oo ilaalin lahaa in caafimaadka ee dadka adeega samaynaya inuu qofkan le- inuu dhakhtar yahay inay nerski ners tahay inuu dawadii dawo wanaagsan tahay waxaasi ma jiraan taasna dawlad unbaa samayn karta waan gartay haddaan isla arrintaa su-aal ku daba dhiganoo dhegeysta kaloo khadkii noogu jira u tegi doona n waxaa jira tusaale ahaan hadeer meelaha qaarkood waxaa laga bilaabay n hanaan laleeyahay dhakhaatiirta lagu diiwaangeliyay tusaale ahaan maalin dhaweyd eh, idaacadda v o kale waxay baahisay warbixin ku saabsanayd magaalada hargeysa oo kale in in la yidhi bal dhakhaatiirtii ama dadkii caafimaadka ha la diiwaan geliyo oo qofkii laysan ha la siiyo oo bal ha la ogaado qofka dhakhtara qofka naarasa qofka dawo iibin kara qofkaan iibin karin haddiiba aragtiya noocaasi ay hirgalaan ma isleedahay dabar bay xitaa ugu yaraan u noqon karaan n in bal horta lagu kala ogaan karo dadka mihnada caafimaad ku jiriyo dadka aan xaqa u lahaynay ku shaqaystaan haddii system wanaagsan oo oo transparent oo la arki karayo siday dadku u shaqaynayaan dadka loo sameeyeyna oo guddida ama ha noqoto ama ay leeyihiin aqoon ay ku ay ku adeegaan oo aqoon ay ku qiimeeyaan dhakhtarada ay leeyihiin de waa shaqaynaysaa waddo weyn oo dheer bay noo hadhayo hadda dhakhtar baa meel imanaya waxaa laga yaabaa inuu dhakhtar xun yahay oo markaasaa lagu leeyahay ninkaasi dhakhtarkaasi waa dhakhtar xun hadhowta wixii waa loo waa la qabyaaladaynaya ninkaa qabyaaladahan baa looga soo jeeda waa la leeyahay ba hal dhimatay oo qabyaaladahoo aan basic cidna wax tarayn baa lagu wada gabadaa baashana waxaa ku gabada kuwa kaga faa'iidaysta ee shacabku unbay dishaa marka n waxaan u geli doonaa dhegeyste kale oo khadka telefoon ku jira n bal magacaaga adoo ku bilaaba iyo halkaad joogtid magacayga waa mawlid cumar waxaan joogaa dalka jarmalka waxaad moodaa runtii marka laga hadlayo xaaladda caafimaad ee waddankeena inay laba carqaladood aniga shaksiyan ii muuqdaan oo laba dhinacba ka jira dhinaca waxa weeye adeegyadii dee dawladdu dadka u qabanaysay oo caafimaadku muhiim ka yahay amba ko ka yahay oo aan heerkii loo baahnaa gaarsiisnayn tamar darro iyo duruufo iska jira awgeed dhinacana waa xagga wacyiga dadka ayaan iyaga qudhooda u arka inay tahay mid aan heerkii loo baahnaa amba markan wadanada kala barbardhigayno aan gaadhin tusaal ahaan haddaad eegto dee systemkii dadka caafimaadkooda mar walba xataa u hubinayeen ula soconayeene had iyo jeer waxay medical checkup leedaa u sameynayeene si joogtaa caafimaadkooda uga warhaynayeen dadkeena xataa inta badan wadanadeena amba wadankeena kama jiraan dhinaca dawada oo kale waxyaabaha keenaya inay dadka aanay dhakhtarada ku kalsooneen dhinaca dawadii qofkii markuu xanuunsay dawadii loo qoro qualitigeeda fiicneen oo cidna hubinin oo uu ku bogsan waayo oo marka haddana uu dhakhtar kala tago oo uu ku kala sii tago oo magaranta dadkii jahawareerba ku dhaca mararka qaarkood bay dhacdaa oo taa ay dhakhtaradii hadhito loo yidhaahdaan wadankii waxba dhakhtara ma jiraano Waan xitaa ku tagaan wadanada jaarka aada baad mahadsan tahay in faalladaada n haddaan se u galo dhegeyste kale oo haatan khadka si toos ugu jira oo dalka faransiiska ku sugan n oo lagu magacaabo khadar axmed xasan n khadarow bal su-aashaada een su-aasha ugu horreysay aan weydiinaya waxa weeye een waddankeena waxa yimaada dawooyin dawooyinkaasi inta badan waxay inooga yimaadaan wadamada asia een runtii dawooyinka qualitygoodu een way liitaan quality control fara badan oo maaragtay een la maryaano ma jirto dawooyinkaas een in badan oo kamid ah een dadku xanuuno kale ka qaadeen markii ay isticmaaleen een dadkii xanuunsanaya xanuuno kale kasii qaadeen marka waxaa lagu controli karaa dawooyinkaas sidee baa wadanka looga controli karaa dawada ama dhacday ama aan dhicine waxba maaragtay wa- dadkiina danyarta ahaaye maatada ahaaye intay lacagtii ku qarash gareeyeen wixii yar ay haysteen marka dambena aan waxba ka taraynin sidee baynu iskaga controli karaa su-aashaasaan weydiinaya wallaahi de dawlad la-aan waa very difficult bay noqonaysaa haddaan wax refree ah oo qof maxay tahay iyo hay-ad hay-adda caafimaadku haddaanay adeegii dadka wada gaadhsiin karayn inay ilaaliso waxyaalaha adeega dadka kale oo privateka u sameynayaan inay ku habboon tahay waa wanaagsan
waan gartay taasna haddaanay taasi jirin dee wixii waa askari un waa waa askari ina waa askari in- in oo askari ahaan sida loo ilaaliyo weeyaan wixii wixii haddaanay baqdin jirin oo cawaaqib ka imanayn qofkii eh, ku xadgudba dee waxba ma hagaagayaan halka maraykan oo kale iyo waxa weeyaan waa la- waa lo dhakhtar kasti waa baqanaya because waa la ashtakeynaya mal practice baa laisku ashtakeynaya waa dhakhtarkii insurance buu gelayaa si uu isu ilaaliyo marka wuu hubinayaa inuu waxa kan uu sa- ila- haddaanu wixii kii khalad sameeyana khaladkiisii baa laga daba tegayaa waa lacag baa lagu helaya laakiin soomaaliya dee taasi ma jirto hadda waana wakti bay u baahan tahay waa marka uu- inay inay abuuranto Eh, inankii hadda markii loo hadlayay uu tuu ka sheekeynayo waxa weeyaan caafimaad oo dhan lama gaadhsiin karo waddanka gudihiisa because dhaqaale awgeed dawooyin baad qoraysaa qof baa hadda eh, islaan maalin dhoweed ka timi soomaaliya waxay tiri dawo ciddaa ka badan buu kuu qoraya warsan war dhakhtarki war maxaad waxa kan igu qorta warsay tiri waxaan wuxuu yidhi waxaan ka waxaan waxaan filayaa buu yidhi midkiiba wixii xabadda loogu baahnaa inay ku jirto inay boqol inay boqolka aan ku siiyo ay ay anfacdo xabadda ay kasoo baxdo wanaagsan waan gartay ya marka kudlad buu ugu qoray n haddaan isla arrintaa ku weydiiyo cus- eh, qa- cusbitaallada ama meelahan aad ka shaqaysaane caafimaadka dad badan oo carbeed baa yimaada ama muslimiin ah oo daafaha dunida ka yimaado caafimaad usoo raadsada dalalkoodii waxaa laga yaabaa inay leeyihiin cusbitaallo waaweyn oo lacag badan ku baxdo oo welibana dadkood qaarkoodna ay d- dalal dad badan ay aadaanba maxaase leedahay dalkiis inuu kalsoonaan waayo idinka idin yimaado
laba wax weeyaan horta dhakhtarra wanaagsan hadda example wanaagsan baan ku hayaa nin eh, dhakhtarka ugu weyn oo king faisal la yidhaahdo oo riyaad ku yaala dhakhtarka iyaga kan way la shaqeeyaan iyaga advice gareeyaba weliba xagga neurologyga iyo way kala shaqeeyaan maskaxda marka qof baa halka imanaya marka la yidhaahdo war wixii aan ku qaban kari lahayn dhakhtarkaagaasaa lagugu qaban karaya tag waa diidaya because kalsooni baanay abuuran halkan uu imanayaa waxa la waa la dhegaysanayaa dhowr saacadood baa la dhegaysanayaa intaasoo test baa laga qaadayaa dhakhtarkii markii la dhigo wuxuu odhanayaa waa lo- waa isaga war maxay kula tahay adigi kaas uu ka yimi waxba ma weydiinayo
waan gartay marka kalsoonidii baanay abuurin hadda halka anigu waxaan idhahdaa meelaha kan westka iyo dhakhtaradoodu waxay qaateen akhlaaqiyaadkii islaamka oo dhan bay qaateen waan gartay oo waxaa lagu oranaya markaas shaqaydii bay ka mid tahay waa la war u qosol markuu ku yimaado ninka xanuunsanaya haddii kale waa laga eriyaa shaqada waan gartay islaamkiina wuxuu ina leeyahay haddaad qof u qosashid ilaahay wuxuu wuxuu ku siinayaaba sadaqad baa lagu siinaya waan gartay ya waan gartay marka iyo de waa laisla liitaayo waxa weeyaan trustka waa inaad build up garaysaa markaasna maintain garaysaa haddeerta dhakhtar baad imanaysaa halka waxaad moodaysaa inaad hudheel tagtay sida cleaning looga dhigayo oo looga shaqaynayo dalka yurub ee dhegeystayaashan ugu badan ay kaga jiraan laftigooda eh, dad ilbaxaa degan dowladaa degan eh, en, xadaarada leh laakiin soomaalida london joogta ama inta badan waxaa laga yaaba inay yidhahdaan jarmal unbaa lagu caafimaada en, oo ay jarmal doorbidaan waxaa le soomaalida jarmalka joogtaa inay yidhaahdaan en, meel kale iyana tilmaansadaan en, miyaan la odhan karo soomaalida qudheeda weli dhaqankeedu waxaa ka mid ah en, weli waxaa ku jira macnaha in habka caafimaadka laftigiisu xitaa uu ku salaysan yahay hab dhaqankoodii hore reer guuraanimada ku salaysnaa ama iswaraysiga ku salaysnaa ee ta- talada aanay dhakhtar ka sugin maya wallahi waa waa waa waa runta adoo waa horta reer mu- waxaanu nahay nomads reer miyi guuraa dadkuna verbal society-na way nahayoo qof baa ku imanaya gorseen meel halkaasa wallahi maxay tahay shaqooyinka waa iyo caafimaadka haddaad heerka ugu sarreeya ninkii isagoo aan hubsan weliba reer midnimadeenii waagi hore kaasaaba wanaagsanaayo marka qofku sahan buu tegi jiray oo meesha loo sheegayo wuu soo eegi jiray hadhowto meel aanu soo sahmin reerka uma rari jirin halakan waxaa loo rarayaa meel markii magac mid baa halkan soo dhegeysanaya wuxuu oranaya dhakhtarka ugu wanaagsan halkan uu ku yaala hadda isagu rabaa inuu usoo guuro oo uu iska wada sheekaystaan intaas unbuu rabaa kiina shaqadiisii iyo wax kasta intuu ka imaado buu meeshii kala tegayaayo isagoo aan hubsan marka soomaalidu horta waa verbal society waxay oranayaan jarmal dhakhtarada ugu wanaagsan baa jira saas saasaa loogu qulqulaya waxaa la oranaya me- hadda meeshii markaa waxa weeyaan wax ma hubsano tallena eh, markaad adigu aad sal leedahay oo meel joogtid oo wax aamintidna baad hore u mari kartaa laakiin haddaad maalin meel ugu guurtid dee meel la gaari maysid
guud ahaanba intaa waxay naga eg barnaamijkeeni wicitaanka dhegaystaha aad bay umahadsan yihiin dhegaystayaasha iyo martida barnaamijka ee nagala qayb gashay oo ahaa injineer maxamuud jaamac xaamud tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiisa leh
ismaaciil xuseen farjar aad buu u mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahan halkaad kala socoteen waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a